shirkan waxa weeyaan runtii shir aad iyo aad u muhiima oo aan ugu talagalnay in xog waraysi weyn lagu wada yeesho dhammaan daneeyaasha arrimaha doorashooyinka si maadaama somalilan ay tahay dal runtii doorashooyin badanna qabtay qaar kalena doonay ay qabtaan si arrimo badan looga wada hadlo oo khuseeya doorashooyinka geedi socodka doorashooyinka guud ahaan nidaamkeena nidaamka somalilan ee dimuqraadiyadda in laga wada hadlo marka de doorashooyin marka laleeyahay wax aad u ballaaran weeyaan qaybo kala duwan baa jira oo de dabcan shuruucdii baa jira waxaa jira dhinacii maxaan ku dhahda dhaqaalaha lagu bixinaya doorashada waxaa jira maxaan ku dhahda dadkii ka qayb galayay maxaan ku dhahda doorashada waxaa jira dhinacyo kala duwan maxaa lagaga hadlaya haddaad qodobayso amaba caadiyana lagu fokus garaynaya amaba si gaara diiradda lagu saaraya warun cabdixakiino runtii marka laga hadlaya arrimahan ama doorashooyinka ama dimuqraadiyadda arrimo badan baa jira shirka runtii qodobo badan ayaa laga hadlayaa waaa waxaa ka mid a sababaha doorashooyinkanu dib ugu dhacaan maxaa doorashooyinka somalilan ay marar badan dib ugu dhaceen sababu maxaa yihiin maxaa sabab u ah cawaaqib ka yimi muxuu yahay see looga bixi karaa waayo muddo imika shan iyo toban sane laga joogo somalilan dimuqraadiyaddii way shaqaynaysay ilaa lix doorasho waa la qabtay ilaa lix kalena dib ay u dhaceen marka runtii qodobada aad uga weyn laga dooday waxa weeyaan sidee baynu uga bixi karnaa nidaamkeena electoral systemku ama electrosicalkeennu nidaamkeena habkeena doorasho sidee buu noqon karaa mid xilligii loogu talagalay doorashooyinkiisu ku dhacaan marka runtii qodobkaas waa qodob aad iyo aad u weyn waxaa kale laga hadlayaa xusbiyada horusocodkooda xusbiyadan inay horumar sameeyaan inay noqdaan institutional ama hay-ado waaweyn oo runtii hanan kara masiirka ummadda hadday mucaarad yihiin iyo hadday maxaafid yihiinba oo runtii xusbiyada laftooda in laysu taago waxaa kale laga hadlayaa doorashada baarlamanka doorashadan baarlamanka saad ogtahay labada gol marka laysku qaado guruugtidan weligeed lama dooran doorashada golaha wakiiladuna intaasoo jeer bay dib u dhacday imanka waxay marayaan sanadkii koob iyo tobnaad labadii kun iyo shantiina waa la doortay marka runtii in iyadana laga doodo doorashada golaha wakiilada oo kale tusaalaan maxay u qabsan weydeen de waa mawaadiic ballaaran see looga doodaya se qaab nooceeya looga wada hadlaya loo falanqaynaya cidda mas-uuliyaddeedi leh waa ay cidda rasmiga ah ee arrimahan falanqaynaya ka hadlaya ee taxliilinaya horta runtii dad fara badan oo aad iyo aad somalilan ugu muhiima ama dadka ugu muhiimsanaaya ayaan u yeedhnay ay ugu horeeyaan jaamacadaha ilaa labayo labaatan jaamacadood waxaan u yeedhnay baarlamanka waxaan u yeedhnay xusbiyada waxaan u yeedhnay bulshada rayidka waxaan u yeedhnay aqoon-yahanka waxaa nagala soo qayb galay maxaa la yidhaha doonariska ama deeqbixiyaasha oo iyaga laftooda doodan ay qayba maxaalaha ka saameynayeen marka runtii waa madan loo dhan yahay oo laysugu wada yimi oo runtii u muuqata waa markii u horraysay ee madan noocan oo kale ah arrimo noocan oo kalea lagu falanqeeyo marka runtii waxaan rajaynayna wax weyn ka soo bixi karaan haddaynu eegno maxamed doorashada somalilan waa laga hadlaa waxaa la yidhaahdaa dhibaatooyinka jira iyo caqabadaheega kanaa jira kanaa jira waa laga hadlaa haddana waxba isma bedelaan doorashooyinkiina dib unbay u dhacaan dabcan hadday noqoto muranadii siyaasiga iyo shuruucdii qabyada ahaydna xaggeedii bay taagan yihiin tani maxay kaga duwanaanaysaa ama ay ku kordhin karaysaa qabyadaasi taaganee horena usoo taagnayd ilaa haddana taagan arrintan runtii waxay ku kordhinaysaa waa waa arrin runtii si cilmiya wixii looga hadlayo talooyin baa soo jeedin doonaa maxaa lahahdaa warbixinno runtii muhiima ayaa laga jeedin doonaa iyo maxaa lahahdaa xogo marka runtii waxaan rajaynaynaa talooyinka iyo iyo warbixinahan soo saarno inay wax ka tari doonaan macnaha geedi socodka iyo habsami socodka nidaamkeena dimuqraadiyadda oo runtii aan u aragno in mas-uuliyiinta la doortay ay bartaan xilkoodu markuu dhammaado kuraasta inay banneeyaan ama ha kusoo inay tartamaan ama ama ha banneeyaan macnaha kursi kuraasta inay inay macnaha xilli doorashadooda inay u diyaar garoon doorasho inay dhacdo marka runtii waa arrin aad u muhiima in siyaasiyiinteenu u bislaadaan siad u gaadhsiinaysaan ama ugu sheegaysaan waxaa ka soo baxa ee dabcan amaba tusaalahaan oo kale de siyaasiyiinta carar baabtay ay u gaadhaysaa in ay de kuraasta banneeyaan
waxay u gaaraysaa runtii dee horta shirka way fadhiyaan oo shirka waa loo dhan yahay cid walba way fadhidaa labada gole ee baarlamanka way fadhiyaan xusbiyadu way fadhiyaan macnaha dhammaan waa la wada fadhiyaa marka runtii sababaan siyaabaan u gaadhsiina waxaa ka mid ah waxaanu ka soo saari doonaa markooda mase shirka maxsuul baan soo saari doonaa ama maxaa la yahdaa gebagabada warbixin baan ka soo saari doonaa warbixintaas runtii waxay ka hadli doontaa runtii qodobadan aan ka hadlayno in siyaasiyiinteenu runtii xilgudasha xilkooda ay gutaan oo annagu runtii aan u aragno qof kastoo hay-adaha la doortay madaxweynaha golaha wakiilada golaha maxaa la yidhaha deegaanka guurtoodu aan weligeed doorasho gelin in runtii mid walba xil saaran yahay in ay doorashada xilligeeda qabtaan haddii kale mas-uuliyaddii ummadda u dhiibtay de way khiyaamaynayaan waayo ummaddu waxay dooratay xilli cayiman xilligaas markuu dhammaado de wayna kuraasta banneeyaan ama dib u tartamaan laakiin in xilligii markuu dhammaado maxaa la hay-ad kasta oo la doortayba ay sii fadhido oo marba sii kororsato dee ummadda reer somaliya waxay aqbali karaysa maaha runtii waxa geeddi socodkeena dowladnimona runtii dhaawacweyn bay ku tahay